gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir mudane maxamed axmed diiri yabooha ayaa dhagax dhigay toban dhismayaal wadooyin interloog ah oo laga hirgelinaya degmada waaberi gobolka banaadir munaasabada dhagaxdhiga waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiyaha degmada agaasimayaal odayaasha dhaqanka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir maxamed axmed diiri yabooha ayaa ka warbixiyey dhismaha wadooyinkan laamigu meel kasta ma mari karo laakiin waddada interlooga xaafadihii dhexdooday mare waxay soo saaraydaa quruxdii xaafadda waxay soo saaraysaa bilicda iyo maaragtay waxay fududaynaysaa isku socodka dadweynaha iyo gaadiidka guryaha ay dhex marayso iyo meelaha ay marayso guryuhu waa qaaliyoobayaan waxay noqonaysaa xaafaddu xaafad qurxoon oo mararka qaarkood loo soo dalxiis tago marka waddada interlooga aad ayay muhiim u tahay deegaanka iyo ganacsiga iyo maaragta isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha intaba muhiimay u tahay quruxda iyo nadaafadda iyo bilicdana muhiimay u tahay waxaa laynka rabaa marka inaad saas ogaatiin la tartantiin degmooyinka kale oo maantay interlooga iyo dhismaha dhismayaasha waddooyinka ku tartamaya ama ku hormaray kuwaas ayaa laynka rabaa inaad la tartantiin oo aad ka hormartiin guryahan quruxda badan oo aad arkaydiin oo dabaqyada oo halkan ka dhisano haddii waddooyinka soo gelaya ama waddooyinka maraaya aysan ay bacaad yihiin oo ciid yihiin oo sidaas ay u burbursan yihiin waxba macnaa ma leh wadooyinkan ayaa muhiimad gaara u leh isku socodka dadka iyo gaadiidka ku dhaqan degmada waaberiga gobolka banaadir